waxaan qabaa su-aal su-aasheeda waxaan rabaa inaan ka hormariyo wax yaroo comments ah oo taariikh ah anoonan ku dheeraanaynin waxaan magacayga waxaa la dhahaa cabdulqaadir maxamuud maxamed cabdulqaadir hindi waxaan ka mid ahaa reer boston waxaan ahay intiinaas halkaas fadhiyo dad ninkii ugu dambeeyey ka yimaado dhulkaasi soomaaliya puntland waxaan rabaa wax yar oo taariikh inaan ka sheekeeyo waxaan la kulmay dhammaan shacabka puntland gobol walbo saraakiishooda madaxweynaha wasiirada golaha baarlamaanka musharaxiintii waxaa jira xilligaaseta election baa jiray oo puntland last december ilaa iyo januaridii maalmihii ugu horreeyey xoogaana electionka muuqaal wanaagsan ma lahayn musharax walba markaan u tagoon dhaho ka waran xaalkaaga wanaag buu ka sheegaa laakiin waxaan arkay hal shay ay isku waafaqeen dhammaan musharaxiintii oo dhan oo ahayd haddaysan caasho geelle aysan joogin puntland electionkii ma guulaysteen dowladda hadda jirtana ma jirteen intaas waxaa dheer xasan abshir oo si toosan ula kulmay wuxuu igu yidhi isaga oo diyaasbaraha qado u sameeyey saddex jeer buu ku celceliyey caasho geele caasho geele caasho geele sababtoo ah iyadaa dhex dhigtay muwaafaqo raggii soomaaliyeed ee musharaxiinta ahaa ee u tartamayay jagada madaxweyntinimada marka caasho geele ma ahan wasiir keliya waa hooyadii puntland waxaan rabaa caashoy waan soo arkay puntland dadka halkan degan saddex shay ayay u baahan yihiin saddexda shay waxaa ka mid ah nabadgelyada caafimaadka waxbarashada waa saddexda shay oo ugu aasaaska ah haddii harkaan rabaan inay ka guuraan xagga ay degaan nabadgelyada xilligaas puntland way ficneed runtii waxbarashadana way fiicneed laakiin marka aniga aan tagayay laakiin ma nidaamsaneen haddana waxaa la ii sheegaya wasiirka wasaaradda waxbarashada inuu nidaamiyey oo curriculum u sameeyey waxbarashada caafimaadka laakiin aad buu u baaba'sanaa caafimaadka gobol walba aan tagana dowladdu wax contributionka aad bay u yareed ee isbitaallada waaweyn ay u bixiso inta badanna isbitaalladu ama ganacsatada ka aruuriyaan ama united nations ay wax ka qaataan marka saddexdaas qodob bay dadkan ku guuri karaan xagga aadi karaan faamilka halkan degan markuu cunug ka jirrado nine on one buu wacaa ambalaasti baa u imanayso qaadayso isbitaalka geynayso laakiin faamilka halkan waxay ka fakarayaan haddaan ilmahayga xagga geeyo yaa caafimaadkii wax u qabanayo yaa waxbarashada wax u qabanayo maanta adaad nala joogo wasiirkii ah maamulka ka mid ah saddexdaas ay reer boston kaa rabaan inaad wax oga taataabatid
cabdulqaadir waa mahadsan yahay horta saddexda uu sheegay muxuu ahaayey waa saddexda aasaaska waa nolosha dadka weeye waana waxa ku jira brioritiska ugu waaweyn oo puntland gaar ahaan hadda dowladda cusub inay wax ka qabato waxaa markii ugu horeysay la bedelay bercentage-kii aasaaska u ahaa waxbarashada iyo caafimaadka iyo nabadgelyada oo markii horeeto oo xilligii puntland la asaaso nabadgelyada intaan ka fiicnayd ilaa iyo two percent ka ahaa total muxuu ahaa budgetka ka ahaa waxaa aada iyo aada loo kordhiyey oo saddex jibaar afar jibaar laga dhigay muxuu ahaay miisaaniyadda dowladda midda labaad oo muxuuaha dowladda ka go-an waxaa weeyaan in wax badan laga qabto dhinacyada caafimaadka iyo waxbarashada iyo nabadgelyada laakiin duruufo badan oo ah duruufiyahan soo sheegaya hortaagan duruufaha hortaagan waxaa weeyaan soomaaliya oo dhan oo dagaal iyo rabsha ka wada socoto oo iyada laftirkeedu waxa weeyaan nabadgelyada aan meel kaliya laga xasilin karin puntland kaliya awoodu ma laha in ay badda dhibaatooyin ka jira waa la socotaan in ay badda wax ka qabato sababtaa ma lahan ciidan badeed ma laha hay-adihii caalamiga ah oo la rabay in ay ka taageeraan ciidankii badda si nabadgelyada loo xasiliyo waxa weeyaan waxay ku warwareegaan muxuu ahaayey dowladda federaalka baan soo maraynaa jabuuti baan waxaan ka dhisaynaa xarun ciidanka badda toos uma wajahaan maraakiibta laftarkeeda badda fadhida waxa weeyaan kheyraadka bay tartiib ayaga laftarkooda dhinacooda uga gurtaan marka waxa weeyaan nabadgelyadii waxaa keenay waxa weeyaan ganacsigii wadanka dhaqaalaha kordhin lahaa oo dhaqaalaha iyo cashuurta laga heli lahaa oo horumarka iyo waxbarashada lagu kordhin lahaa waxa uu markabkii soo dhaqaaqa burcad baa waxay u fadhidaa jidka u fadhida dhaqaalaha marka soo baxaa dadkii waxa weeyaan shaqo badan iyo fursado ma helaan sababtoo ah dadku waxa weeyaan warshad haddii warshadaha hadda aada geysaan aad wadamada qaarkood geysaan oo ka shaqaysaan guryahan aad ka dhistaan maxaa imaaraadka kenya ka dhistaan tansaaniya hadda cusub ka dhistaan muxuu ahaaye qaahiro ka dhistaan meelahaasoo dhan dhaqaalad haddaa keeni lahaydeen waxa weye dad badan baa shaqo keeni lahaa shaqadaasna waxay keenay in canshuur badan ay kasoo gasho arrimahaasoo dhan lagu wax looga qabto marka cabdiqaadir waxaan ku leenahay annaga dhinacayaga muxuuha miisaaniyadda kooban oo puntland iyo wixii kale oo hay-adaha laga helo saddexdaas barnaamij waa priority gacan weyn baana ka geysanaynaa laakiin waxaan ka codsanaynaa idinka laftarkiina in aad iyo jaaliyadda hadda muxuu ahaayey diaasbarada oo puntland oo hadda aan rajeynayna b d f inay wax badan ka qaban doonto in aad maaragtay gacan naga siisaan si idinkuna aad fursad uga heshaan oo kusoo noqotaan mideeda kale waxaa ogaataan life stylekii baa kala duwan cunugan wuxuu bartay in la qaado muxuu ahaaye isbitaal la geeyo daawo lasoo siiyo laakiin annaga nasirkan carruura waa noo joogaan oo waxa weeyaan ma garaacane waxa weeyaan wixii loo helay qaataan asaga oo hadduu muxuu ahaaye kanu saddex waqti cun hadduu hal waqti dhargo waa ku faraxsan yahay hal mare uu qabo oo muxuu ahaaye uu saaka dugsiga ku aaday asagoo cagcad hadduu rabo asagoo qubaysanba ku seexda kusoo toosa u ka caafimaad badan yahay marka midka halkan tobanka maryo lagu xirxiro marka iyada naftirkeeda waxaa idin leeyahay marka waxaa idin leeyahaa baqinina idinka laftirkiine ilmuhu waa iskala qabsanaya ilmihun bay samaysanayaana ha yimaadaan iyo reerkuba